سورة الزخرف والزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ayay suuradda ku magacaaban tahay suuratu zukruf baa la yihaa suuraddii saddex iyo afartanaad wey tirsiga qur-aankaa markii faatixa laga bilaabo boqol iyo toban iyo afar suuradna uu yahay suuratu zukruf waa suuraddii saddex iyo afartanaad waxay ka mid tahay sagaal iyo labaatankii suuradood ee ku bilaabanayay alxuruufu almuqatacana suuraddii saddex iyo labaatanaadu suuratu zukruf makiya muddadiisu banaha uu ku noolaa makal mukarama saddex iyo tobanka sana ahay lix iyo siddeetankii suuradood ee soo degay ayay suuruf ka mid tahay waa makiya waa aayaatuha tiscun wa hamaanuuna aaya siddeetan iyo sagaal aayadoodu suuratu zukruf iyadoo bilaabatay waa tanaa abdaw haadihi suura waxaan suuradatan ku bilaabayaa bismillaah eebbaweyne magicii xuskashadii alihi arraxmaan naxariis guud oo addoomaha wada gaarta naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista xa iyo miin allaahu eebbaweyne ayaa aclamu og bimuraadihi ulajeedadiisa bihi xa miin uu ula jeedo allaa yaqaan min almutashaahi bay ka mid tahay aan rumaynay ay waajib ahayd inaan rumayno amaa macnihiisa ilaahuu loo daayey ayay ka mid tahay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walkitaab kitaabkii qur-aanka ah baan ku dhaartay kitaabkii almubiin caddaynayay wax jiriyo waxaan jirin wax bannaan iyo waxaan bannaanayn xaq iyo baatil run iyo been saxiix iyo faasid kitaabkii caddaynayaan ku dhaartay ee inna annaga eebbaha ayaa jecalnaahu kitaabkan qur-aanka ah ka yeelay qur'aanan mid la akriyo xuruuf leh carabka laga akriyo maqruu bil alsuni maxfuud fi suduuri maktuub fi lmasaaxifi kutubaha jaamicuu ku yaal inta taqaana laabtoodu ku jira carabkaa lagu akriya qur'aanan waxaan ka yeelay mid la akriyo caraabiyan luqada carabiga ana ku soo degay ulajeedada waa maxay lacallakum ayuha alcarab mudnaantiinna mar haddii luqadiinnii lagu soo dejiyey dalkiinniina lagu soo dejiyey calaa waaxidin minkum nin idinka caraba idinka mida oo idinka dhashay korkii lagu soo dejiyey aada mudantihiin tacqiluun inaad garataan qur'aanka wa innahu qur'aanka fii ummilkitaab laaxulmaxfuudkuu ku yahay saddex meelood baa qur-aanku ku yaallaa laba halkaana lagu sheegay oo wa innahu fii ummilkitaab inuu qur-aanka laaxulmaxfuudka ku yahay waxay la mid tahay fii suurati alburuud bal huwa qur'aanu majiidun fii lawxin maxfuud marka laaxulmaxfuudka qur-aanka waa ku yaalla waa meesha koobaad wa inahu fii umil kitaabina wa isla iyadii meesha labaadee uu ku yaallaa waxaw waxaa jira qayb malaa'igta ka mida magacoodana safara la yiraa gacanta waxay ku hayaan qur-aanka oo dhigan qoladaana waxay ku qaybsan tahay ilaalinta qur-aanka iyaduna fii suurati cabasa ayaad ugu tegi doontaa kalaa innahaa tadkiratun faman sha'a dakarahu fii suxufin mukaramatin marfuucatin mudaharatin biaydii safar safaro waa qayb malaa'igta ka mid a qur-aankay ilaaliyaan kolkaa xaashiyo qur-aanka oo kaamila uu ku yaal qaybtaa malaa'igta ka mida safaro la yidhaah gacantay ku hayaan meesha labaad waa meesha meesha saddexaad kitaabkan jaamicin gacanta ku hayna umuna caaisha radia allahu canha ayaa tiri maa bayna dafatay ilmasxaf kitaabkan masxafkaa labadiisa garbaabinta u dhaxaysa kalaamullah ilaah warkiibaa ku yaal kolka masxafkiibuu ku sugan yahay oo looxul maxfuudkiibuu ku sugan yahay oo malaa'igta safarada gacmahooduu ku sugan yahay oo waa maxfuud fii suduuri lmu'miniin intii rumaysay dadkii rabbi uu ka rebay ayuu laabtooda geliyey faatir baynu ku soo marnay haddaydaan iloobin humma awratna alkitaab aladiina astafayna min cibaadina fa minhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bilkhayraat biidni illaahi dalika huwa alfadlu alkabiir jannaatu cadnin yadkhuluunaha kolka ilaah intuu ka rabay addoommadiisa ayuu hawshoodii qur-aankan ka dhigay lafdan waa macnan bay barteen kolkaasay cawadii akrinayaan kolkaasay maalinkii akrinayaan kolkaasay rumaysan yihiin oy raacsan yihiin oy ku dhaqmayaan kolka intaba waa ku yaal wa innahu qur-aanka fii ummilkitaab laaxulmaxfuudka yuu ku yaal ladayna annaga eebbaa agtannada ayuu yaal la caliyun qur-aankan mid korreeyow hadduu idinla sahlanaaday waa mid korreeya wax walbana ka koreeya waa sifa min sifaatillah waa kalaamullaahi caza wajalla laa yaatiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi kayfa laa wahuwa tanziilu min xakiimin xamiid baaba soo dejiyey xakiimu weeye qur-aanka murti miday ku dhan tahay mid xag eebba laga sugay wax alla wuxuu sheegayana ku xigmo badan wey sidaa markii qur-aankii loo tilmaamay warka waxa loo ridanaya wacawe nimankii qureysha ee qur-aanka nacay ayaa rabbi yidhi subxaana afa nadribu ma jeedsanaa cankum idinka qureysha addikra qur-aankanaan idinku dejinnay safxan jeesasho laa yeeli mayno an kuntum inaad ahaateen darteed qowman dad musrifiina xadgudbaaya miyaanu idinka daynaaw oo inaad xadgudbaysaan daraaddeed miyaanu qur-aanka idinka daynaynaa oo dadkan dad fiican maaha qur-aankii dad maqlayaa maaha dad rumaynayo raacayaa maaha daraaddeed maan dejintii idinka dhaafnaa ma yeelayna waa dejinaynaa kolkaa qofkan qur-aankii waa nacay daraaddeed maaha in looga daayo dushiisaa lagu aqrinayaa xujadaa lagu sugayaa isaga hadhow ha calaacalo oo ha yidhaahdo markuu calaacalayo hadhow markii cadaabka iyo mashaqadiiyo waxa uu la kulmo yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila ha yidhaah hadhow isaga laqad adallanii can idikri bacda id jaa'anii wa kaana shaydaanu lilinsaani khaduula ha yidhaah an kuntum inaad ahaateen qowman dad musrifiina xadgudbaaya wa kan badana taariikhdii baa la xusuusiyey wa kan badana arsalnaa intaanu dirnay min nebiyin nebi fi lawaliina ummadihii tegay hore dhexdooda ilaahu maxaanu nebi dirnay haddii nebi ummadihii loo diray maxay yeeleen wamaa yaatiihim ummadihii hore uma iman min nebiyin nebi loo diray uma iman ilaa haddii nebi u yimid kaanuu ummadihii waxay noqdeen bihi nebigii loo diray yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa ayay noqdeen maxaa ka dambeeyey fa ahlaknaa waa dabargoynay ashadda kuwa ka daran minhum kuwan qureesha badsan xoogga ka caadin wa hamuud wa madiyan ayaanu wada xaaqnay kolkay nabiyaashii ku dheeldheeleen idinna haddaydaan edab yeelanin qur-aankiiyo nabiga aydaan ka dambayn tii unbaa idiintaa la sunnatullah waa falan tahay waddadii iyadii baa laydin qaadsiinayaa fa ahlaknaa waxaan rognay ashadda kuwa ka daran minhum qureesh badsan xoogga wamadaa mathalul awaliin intaa ka hor baana qur-aanka laydinku sheegay gudihiisa dadkii hore wixii lagu sameeyey iyo waxay sameeyeen wamadaa waxaa tegey fii maa sabaqa min alquraan qur-aankii aynu soo marnay gudihiisa waxaa ku tegey mathalul awaliin kuwii horreeyey wixii lagu sameeyey iyo waxay sameeyeen haddaad waana qaadanaysaan taasna waa tagtay waddadiina waa falantahay walkitaabi baan ku dhaartay kitaabkii almudiin wax walba caddaynayay innaa annaga eebbaa ayaa jacalnaahu kitaabkii ka yeelay qur'aanan mid la akriyo carabiyan lugadaa ku soo degay lacallakum idinka caraba mudnaantiinna inaad tacqiluun garataan qur-aanka wuxuu idiin sheegayo fatu'minuuna bihi qur-aanka aada rumaysaan wa tacmaluuna bimaa fiihi aad waxaa gudihiisa ku jira axkaama ku dhaqantaan fatascaduu aada markaa guulaysataan wa takmuluu fi dunya walaakhira haddii marka taa la waayo qur-aanka maqalkiisa la waayo dulli baa adduun iyo aakhiro imaanaya waana waxa ummadda islaamka sheeganaysa maanta ku dhaca markay waddadii eebba ka fogaatay ay rabbi iyo rasuul ka xariir furteen qaawaaniin iyo awdaac bashari a degsadeen qur-aankii la derderay dulliganaa lagu dhacay gacan cadaawaan la galay muslin ma noola wa inahu qur-aanka fii ummi lkitaabi fii aslilkitaab inta kitaaba kan u asalkaa wahwa lawxulmaxfuud gudihiisa ayuu qur-aankan ku yaalaa ladayna annaga eebaa agtanada ayuu qur-aan ku yaalaa meeshuu jira arag lacaliyun qur-aanka mid koreeyo wey qiimi badan oo wax lamid a an la aragoo la maqal xakiimun qur-aanka mid xag eebba laga sugay caliyun wey shanigiisa miduu koreeyo xakiimun duu xikmatin baaliqatin caaliyatin laa yuraamu midluhaa an wax lamida la aragoo la maqal wey ee afa nadribu ma waxa aan jeedinaa cankum idinka qureesha xaggiina ka jeedinaa addikra qur'aanka safxan jeesasho oo inaan la ydinku dejin qur'aan ila nacay naceen iyo cadaawaddii qur-aanka waxay gaareen korta la soo wado oo korkooda lagu akrinayo dhagaha farta inay gashadaan or iyo sacad iyo dhaanta inay isku daraan kolka markaasaa yeelaysaan qur-aanka inaan laydinku dejin oo laydinka daayo miyaa doonaysaan haddaad taa doonaysaan la yeeli maayo asban cannakum waa laydinku dejinaya korkiinnana waa lagu akrinaya axkaamtiisana waa laydin caddaynaya haddaad hogaansami weydaanna waa laydin xaaqaya afa nadribu ma waxaan jeedina cankum xaggiinna adikra qur-aankan wacdiya waanada ah sabxan jeedin an kuntum inaad ahaateen qowman dad musrifiina xad gudbaaya wa kan badana arsalnaa intaan dirnay min nebiyin intaanu nabi dirnay badana fi lawaliin ummadihii tegay gudahooda aanu nabi dirnay wamaa yaatiihim uma imanin ummadihii hore min nebiyin nabi loo diray uma iman ilaa haddii nebi yimid kaanuu ummaduhu waxay noqdeen bihi nebigii yimid yastaasi-uuna kuwa ku jeesjeesa waxay lamid tahay suuratu yaasiin baynu ku soo marnay yaa xasratan cala alcibaad maa yaatiihim min rasuulin ilaa kaanuu bihi yastaasiuun kolka heshiisaha yimaadna waa marka iyaguna la baabi'inayo la dabalgoynayo kolkaa fa ahlakna waxaan rognay ashadda kuwa ka daran min naaxiyati alquwa minhum quraysh uga daran badsan xoogga wamadaa waxaa tegay fii maa sabaqa min alqur'aan qur'aankii soo maray waxaa tegay mathalu lwaliin halaaku lwaliin sifatu halaaki lwaliin dadkii horreeyey habkii loo halaagay tilmaantiisa waa laydiin soo sheegay fakulan akhadnaa bidanbihi faminhum man arsalnaa calayhi xaasiban wa minhum man akhadathu sayxa wa minhum man khasafnaa bihi larda wa minhum man agraqnaa wa minhum wa minhum waa laydiin soo sheegay dhulka kuwii lala gooyey dhagax naara kuwii lagu daadiyey daad kuwii lagu furay dabaylo kuwii lagu hurgufay daanyeer kuwii loo bedelay waa la socota wamadaa waxaa tegay masalul awaliin kuwii hore la halaagay iyo hababkii loo halaagay hore usoo dhegaysatay walaysaalta kolkaa qoladan mushrikiinta ee saa u qallafsanay ee qalbigoodu dhagax ka adkaaday ee xaqi maqli waayey ee rabbi iyo rusul iyo qur-aantoona u joogsan waayey haddana rubuubiyada waa ogolaayeen wareerka yaa abuuray ilaah baa abuuray dhulkana yaa abuuray ilaah baa abuuray idinkana yaa abuuray ilaah baana abuuray roobka yaa keena ilaah baa keena cuntada yaa keena ilaah baa keena yaa wax dila yaa wax nooleeya isaga falima laa tacbuduuna waxdi waad karateen oo dhankaa wuxuu qabta waa taqaanaane waxaa idinka samaysaan maxaad ugu koobi laadiin kolkaa waxaa lagu kaa dhintay waa xagga cibaadada ama xagga rubuubiyada sida loo ogola arag qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wala wallaahi baan ku dhaartay in sa'altahum ayuha rasuululkariim haddaad quraysh weydiiso man yaa khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaal waalarda dhulalyaal layaquulunna khalaqahunna alcasiizu alcaliim gafi maayanta ilaaha casiiza ee addoommadiisa ka adag ee xoogga badan ee caliim ee wax walba yaqaan ayaa aqoontiisu wax walba yaqaan iyo cizadiisa iyo xooggiisa er iyo dhul iyo waxa ku dhaqanba abuuray bay ku odhanaya kolka taasay ogolyahay layaquuluna waxay odhan doonaan kafi maayaan jawaabta kana daahi maayaan dhaqsay uga jawaabayaan khalaqahunna ciraryaalka iyo dhulalyaalka iyo nafla dhammaantii waxaa uumay alcasiiz allaha addoommadiisa ka adag alcaliim wax walba yaqaan alladii allah abuuray jacala yeelay lakum idinka alarda dhulka mahdan gogol idiin fidsan wa jacala yeelay lakum idinka fiiha arlada gudaheeda subula wadooyin aad martaan lacallakum mudnaantiinna tahtaduun inaad meelahaad ka dana lahaydeen iyo magaalooyinkaad u socoteen aad wadooyinkaa ku gaartaan waladii allah uumay nasala dejiyey min asamaa'i kor maa anbiyo biqadarin qiyaas dadka ku filan oon duufaan iyo dadka rogin roob yarna aan ahayn allaha dejiya fa ansharna waa noolaynay bihi bilmadar roobkan samada ka keennay sababtii baldatan magaalo maytan abaarowday kadaalika sida magaaladii abaarowday ee roobka lagu daasiiyey ay u noolaatayba tukhrajuuna min qubuurikum wixii waaba isla sidii kolka dunidu dhammaato yaa cirka roob laga furaya dhulkuu ku da'aya muddo badan buuna ku da'aya saasaa dhulka looga soo baxaya kadalika sidaasa tukhrajuuna min alardi wa min qubuurikum qofba meeshuu ku dambeeyey bahal qofku cunay iyo biyo iyo kii gubtay iyo kii la duugay iyo kii baabuur dardaray kuwa suu u dhintayba kadalika tukhrajuun sida dhulka abaaroobay roob hadduu ugu doo oo dhulku roob ka dhargo dhaaf aan kolkii hore muuqan oo uga soo baxo ayaa idina laydiin soo bixinaya waladii alleh ayaa abuuray khalaqa abuuray alaswaaja noocyaal waa dhadig iyo labood fii kulli shayin bay ku jiraan xataa cawskii korontadii baa la yidhi muujab iyo saalib yaa la kala yira kolkaa waxa la wixii la arkaba dhadig iyo labood buu leeyahay kullahaa noocyaal idaynkood isaga abuuray wasadaqa allaahu fii qowlihi wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakaruun wajacala eebba waa yeelay lakum liajlikum idinka dadka aad dartiin min alfulki maraakiib iyo dooniyo iyo wal ancaami xoolo maa gaadiid buu idinka yeelay tarkabuuna dusha aad ka fuushaan litastawuu inaad sugnaataano calaa duhuurihi dhabarkiisa korkiisa suma markaad dhabarkiisa fuushaan ee ku sinaataan tadkuruu aada xusuusataan nicmata rabbikum rabbigiin barwaaqadii uu idinku nicmeeyey ilaa nicmadaytan u horraysa cirka haddii la aadayo bad haddii la maraayo berri haddii la maraayo hawada haddii la aado wax gaadiid fuula oo aan bani aadam ahayn lama arko malaa'igtu gaadiid ma fuusho makhluuqa kalena gaadiid ma fuulaan bani aadamkiina wasadaqa allaahu fii qowlihi walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lbari waalbaxri haddaa safiinatu lfadaa iyo dayax gacmeed hawadan carada ka badatay kuwa waxbay fuuleen laleeyahay saaruq la qarxinayay raace kolkaa waa nicma min nicamillaahi caza wajalla cala albashari khaasa waxamalnaahum fi lbari waalbaxri warasaqnaahum min alطayibaati wafadalnaahum calaa kasiirin miman khalaqnaa tafdiil kolkaa koonkan ilaah u abuuray ee ka koobma dhulkan la goglay iyo cirkan lagu daday iyo naflaha lagu dhex abuuray waa yeelka hogaamiyaa bani aadamka wey kolkaa waa sayidulkawn bani aadamka isagii sidaas loo sharifay ee loo qiimeeyey baa hogaansamila oo raggi ka hor yimid oo ku gacan sayray oo caashi ardaala noqday litastawuu inaad ekaataan calaa duhuurihi gaadiidka dhabarkiisa korkiisa suma ka gadaalna tadkuruu aada xusuusataan nicmata rabbikum rabbigiin barwaaqadii idastawaytum marka aad ekaataan calayhi gaadiidka korkiisa oo wataquuluu tidhaahdaan subxaana aladii sakhara lanaa haadaa wamaa kunnaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun inaad tidhaahdaan markaad ku sugnaataan subxaana aladii alle ceeb la-aan badanaa sakhara fudaydiyey lanaa annaga haadaa noo fudaydiyey oo boqol halaad marka ilma kunaya hor labiyo toban jira intuu raaco kob walba uga qayliyo waddo marina